wa aadaabu lmajaalis
fadhiga cilmi la faa'iidaysanaya ama jumco la joogo ama goob shira la isugu yimaado iyo guud ahaanba dadku xidhiidhka ay leeyihiin maxaa uu noqonayaa xukunkiisu taasi weeye qeybta hore waa aadaabu najwa wey aadaabu najwa ama najwa rasuuli sala allahu alayhi wasalam nebigoo lala foqo ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii muuminiinta ahaa buu ilaahay u yeedho wuxuu leeyay idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalis marka la idin yidhaahdo majaalista isu waasiciya fafsaxuu yafsax illaahu lakum isu waasiciya allah idin ilaahay baa idin waasicin doona waidaa qiila lakum kolka la ydinku idhaahdo fanshuzuu kaca kolka la ydhahana fanshuzuu kaca marka taasi macnaheedu waxa weeyaan majliskii kolka la yimaado tafasuxu tafasuxu waxa weya in la isu quuro qofka haddaad adduun u quuri lahayd aqoonna u quur inuu khayrka kula mushaarakeeyo uu kula wadaago ogolow shamca meeshii ha u diidin ha ka eryin soo dhowowdhe haddii xataa kitaab la akhrisanayo kitaabka laftiisu sida raashinka loo wada cuno ayuu u baahan yahay in isna loo wada cuno oo inaad qofkii tidhaahdo ila eego dhowr qof kula eegtaan oo aanad odhanin mid iibsada dee maxaad naga soo ururaysaa ordo idinna kiina soo qaata aanad odhan ay kula eegan karaan majliskii uu noo isnoqon karo mid laysu waasiciyo hadday dhacdoba dadka mas-uuliyiinta ay idhaahdaan unshuzuu fanshuzuu qofkii soconaya haddaanu ku odhan adigu meesha iga kac laakiin lagudhaa hebelow u banee hebel adaa yar qofkan waa yeelkaa u banee waayahay dheh markaa ilaahay wuxuu tilmaamay amarada ilaahay oo la qaato faa'iidooyinka laga helo waxa uhi yarfaci illaahu aladiina aamanuu minkum dadka idinka mid ah mu'miniintaa ilaahay wuxuu u kor qaadayaa derajooyin waaladiina uutuu lcilma darajaat kuwa aqoonta ilaahay uu siiyeyna derajuu kor ugu qaadaya allahu bima tacmaluuna bkhabiir marka iimaankuna ummadda kor buu uqaadaa aqoontuna dheeraad ahaan kor bay u qaadaa oo laba arrimood dadka muuminiintii dadka kale way ka sarreeyaan biiimaanihim iimaankooda daraaddiibay kaga sarreeyaan oo qof iimaanle ilaahay baa doortay oo ilaahay sibuu rumaysan yihi qof aan iimaan lahayna ilaahay buu la colaatamay idan markaa labadaasi dee ma sinaa masna caduw ullaahi wa waliy ullaahi kani kol hadduu ilaahay rumeeyey waa weligii ilaahay kanina kol hadduu ilaahay colaadiyu la dagaalamay oo uu diiduu yihi ilaahba ma jiro ilaahbana ma xukumo mabuuna abuurin hadduuna abuurayna arrinaguma leh dee labadaa isbarbarkeenisteedu waxa weeyaan waa doqoniino marka qofka mu'minka ahi iimaankisaasaa ilaahay ku kor yeelay aakhirana kaasuu ku darajaynaya qofka aqoontale waaladiina uutuu lcilma darajaat kuwa cilmigalena iyagana waa saasoo kale oo qofku hadduu mu'min yahay weliba aqoon leeya muuminiinta kale isna wuu kasii sarreeyaa aayaddu waxay ammaanaysaa dadka aqoonta leh marka ilaahay dadkan muuminiintaa buu yeedho yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa marka nebiga la faqaysaan faqiina horu mariya waxaa ka horraysiisaan sadaqa adduun dalikum khayru lakum waadhar fain lam tajiduu faina allaha kafuuru raxiim sidaasaa qalbigiinana u wanaagsan haddaydaan helinna ilahay idinka dhaaf marka aayaddaas waktigii horey soo degtayoo berigii hore waxaa badnaan jiray shayga loo yaqaano su-aalaha ayaa nebiga ku badnaa calayhi salaatu wasalaam su-aalahaasoo lagaba yaabo mararka qaarkood munaafiqiin iyo gaalo iyo inay nebiga ku mudmudi jireen oo hal xidhaalo oo kale ayay rasuulka ula iman jireen dabeetana waxaa la yidhi juwan goosta dadka iminka marka la idhaha juwan qaata kay dhab ka tahay iyo keen dheeldheel ka tahay baa kala hadhaya juwankayn ujeednaana waa luqadda in iminka fahamne dee iminka dhakhtarka halkaa tuwanka qaadaya iyo iyo ki bilaa tuwankii isku kuyuu noqon maayaan hadduu xataa hadduu xataa boqol shilin yidhaahdo way kala kuyuu badan bani aadamka waxa ku culus wax lagu xidho almuhim tii markaa waa lagu kala hadhayoo waxay noqotay wax ilaahay uu ku kala reebay oo la eegay haddana ilaahay fadligiisa isagunbaa dee addoommaha oge wuuba ka fududeeyeyba aashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat miyaa ka baqateen inaad horumarisaan sadaqadii faqiina ka hor sadaqaat inaad sadaqa horumarisaan miyaa ka baqateen dee hayo dadka qaarkood baa ka baqdo waxaa laga yaabaa cilmigii la qaadan lahaa ee la faa'iidaysan lahaa inuu hakado markaasaa ilahay wuxuu ihi faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum haddaad samayn weydeen taa ilaahay baa idinka toobad aqbale fa aqiimuu salaata wa aatuu zakaata wa atiicu llaha warasuula intaa sameeya haddaad saa samayn weydaanoo sadaqadii qadimi mays qadimi weydeenba ilaahay idinka toobad aqbal salaada oogoo sakada bixiya ilaahay rasuulkaba adeeca ilaahayna camalkiina waa arkaya xoogaal buu yahay marka taa waa laga fududeeyeyo aay labada aayadood baa isnasakaya aayadda horena waa la nasakay ta ku xigtaana way nasakhaysa aluulaa mansuuka wathaaniyatu naasikha marka waanay wakti badanna may kala dambaynin baa laya naasikhuna aayadda laftigeedaabuu ka muuqanaya a ashfaqtum baa lay wataaba allaahu calaykum xagga dambe haddana idinka toobad aqbal haddaad baqateenna idinka naxariisay markaa arrinkii wuxuu kusoo uruuray in su-aashii uun si guud dadka loo waaniyo wax muhiimahuun ay weydiiyaan rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam marka halkaa waxaynu ka arkaynaa aadaabta in aadaab loo baahan yahay oo qofka muuminka ahina aadaabtaa inuu ilaaliyo ay tahay aadaabtaas waxaa ka mid ah majliska rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ixtiraamkiisa wixii nabiga loola tegayaana inuu noqdo wax muhiima waana ka waaniyey rabbi su-aalaha laa tas'aluu an can ashyaa in tubda lakum tasuukum nebiga ha weydiinina waxyaabaha qaarkoodoo haddii la idin haddii la idiin sheego la idinka jawaabo idin xumayn karta waanadaa guud baa la siiyey nebigu se calayhi salaatu wasalaam waa uga jawaabi jiray dadka marka aadaabta aynu aayaadkan ka fahamnay waxaa ka mid ah qofka inaanay u bannaanayn qof kale inuu ka kiciyo meesha oo isagu uu fadhiisto taa wuu diiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa yuqimi arajulu rajul min majlisihi uma yajlisa fiihi walaakin tafasaxuu watawasacuu xadiidkaa saxiixu lbukhaari iyo muslimba ku sugan yuu odhanin qofku iiga kac meesha dabeedna isagu uu fadhiisto taa waa la diiday qofka waxa ku xumaanaya dareenkiisa ayaa ku xumaanaya laakiin haddii loo gartoo looga kaco ama cid kaloo meesha maamushaa tidhaahda hebelu bannee uu kaa wenye ama uu xanuunsanaya ama muxtaram weeye oo uga kaco iyadu dhibaato ma laha taasi sidaa laga arkaya waxaa kale ay culimmadu isweydiiyaan qofku haddii uu isa soo taago ma loo kici karaa dadka fadliga leh liahli alfadli waasalaax mise looma kacayo masale ay isku khilaafaan weey marka culimmadu waxay u badan yihiin qofku hadduu yahay qof fadli leh ummadda wanaagsan ka mid ee acyaanta ah in fadhiga aan lagu salaamaynin oo lagu gacan qaadaynin la isu taagi karayo taasay markaas u badan yihiin culimadu laa taxqirana min almacruufi shayan walow an tukalima akhaaka wa anta munbasitun ilayhi biwajhik saa daraaddeed baa kacab binu maalik markii ilaahay ka toobad aqbale uu nebiga u yimi hal asxaabiyo si gaara u salaamay oo u soo degdegay oo hambaliyeeyey hoostuu ka xariiqay arrintiisa ninkaamaan ilaawin buu ilaan mudduu ciil ciil iyo cadho ku noolaa oo laga karantiimeeyey hadalka oo layidhaha halkaa ku xabisnow markii u horreeye laga qaaday xisaarkii ama cunaqabatayntii hadalka ee uu majliska rasuulka yimi sala allahu calayhi wasalam ninkii asxaabiga ahaa ee usoo kacay si fiican u hambaliyeeyey aad buu ninkaa uxusuustay aada buu uxusuustay mar nin asxaabiyahoo dhaawac ahaa sacad aa salaadiintii reer ansaareene kolkuu dhaawacmay dagaalkii isaga ahaa ee axzaab ayaa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam isagoo maalintaa garsoore looga dhigay gaalada si u xukumo quumuu ilaa sayidikum buu lahaa nebigu waa ninkan madaxda idiinaha loo kaco waa dee maalintaa isagaaba xataa rasuulka iyo asxaabtaba xukumayeyba oo saxiixa markii hore uu qaatay wuxuu ahaa nebi allow xukunkaygu adiga iyo intaad hogaaminaysa maigu maidinku fulaya haa gaaladanna xukunkaygu maku fulaya haa dee meesha isagaa sayidka ah rasuulku isagu u wakiishay maalintaa xukunka saa daraaddeed ahlulfadli waasalaax marka waxay tilmaamaysaa in sababta loogu kacay ay tahay maalintaa miisaanka uu leeyahy iyo waxa uu soo wado culus iyo fadligiisa daraaddeed culimada kale ka doodaya waxay yidhahdaan mee dhaawac buu haba la xejinaya waxaa intaa la socotoo lasii raacinaya qofku waa inaanu jeclayn dadku in ay u kackacaan oo waa inaanu taa niyadda ku qaban xadiid saxiixa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay man axaba an yatamathala lahu rijaalu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaar qofka jecel dadku inay isu taagaan ee isagu taa xiisaynaya karaahiyaysanaya ka u kici waaya naarta boosku ka fadhiisanaya ha usoo diyaargaray ila quruur baa ku dhacaye quruur baa ku dhacay haddii loo kici waay ka u kici waaya hoostu ka xariiqanaya taasi waa mucaaridkii ugu yahay buu leeyahy a way xaqirayaa soo maaha markaa si gaara u qaniinaya kaa inkaar baa ku dhacday idan waa waxyaabaha dadkuna shaydaanku kaga faa'iidaysan karo taasina meesha waa inaanay ool sadaqada nebiga waktigaa la yidhaha loo dhiibo isaga lama siinayn oo nebi maxamed hadiyadunbuu qaadan jiray iyo hibada iyo sadaqadu may u xalaal ahayn sadaqada faralkii isagiyo aalu beytkiisaba umay xalaal ahayn sadaqada sunnaha ahina isaga umay xalaal ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee wuxuunu siinayuun ummadda ummadduu ka qaadayaa ummaddu ku celin jiray rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam tiina waaba tan la fududeeyeyba iyadoo kollaybana shayga aqoonta la idhaahdo inuu bilaash noqdo u aada iyo aada ayuu ugu wanaagsan yahay inuu bilaash noqdaa buu ku fiican yahay saa daraaddeed baa ilaahay uu ka fudeeyey qadiyadda kale aynu ka hadli lahayn waxa weeyaan xidhiidhkee baa dhex mari kara dadka gaalada ah iyo muslimiinta oo runtii weliba labkooda iyo dhadigooda mucaamalo noocee bay yeelan karaan ma isguursan karaan gaaladii islaamku mise isma guursan karayaan ma qeyb baa loo ogol yahay mise qeyb walba waa ka mamnuuc taasina waa mawduuc kale weeye suuratu lbaqarana ilaahay waa kaga hadlay subxaanah suuratu lmumtaxinana wuu kaga hadlay labadaba ta waxaynu soo qaadan doonaa kuwa suuratu lbaqara suuratu lmumtaxina ilaahay uu kaga hadlay iyadoo aynu ogsoonnahay waktiyadan dambena wax iska jira inay tahay arrintaasi oo dadkeenna dabadaha u baxay mushkiladaasi ay haysato guurka guurka dadka shisheeya ee aan islaamka ahayn alla wuu ka hadlo dadku u yeedho wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaakum lmu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhun dadkii mu'miniinta ahaayow marka ay idiin yimaadaan dumar soo hijrooday iska imtixaana waa dumar baa soo islaamay gaalada ka mida imtixaana allahu aclamu biiimaanihina ilaahay unbaa garanaya inay mu'miniin dhaba yihiin iyo in kaleo iimaanku waa shay qalbiga ku jira fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuhuna ila alkufaar haddaa ogaataan inay mu'miniin yihiin gaalada ha ku celinina laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahuna gaaladu dumarkan xalaalu maaha dumarkuna gaalada xalaalu maaha wa aatuuhum maa anfaquu gaaladu wixii ay idin siiyeen wax ka siiya gaaladu wa aatuuhum maa anfaquu gaaladu wixay dumarkan ku bixiyeen u celiya ee meher iyo kharash ahaa walaa junaaxa calaykum dambiraydi kama haysto an tankixuuhuna inaad guursataan idaa aataytumuhuna ujuurahuna kolka meherkooda siisaan walaa tumsikuu bicisami alkawaafir naagaha gaaladaha haysanina xalaal idin maaha was'aluu maa anfaqtum wixii ay bixiye wixii aad bixiseen iyaga weydiista walyasaluu maa anfaquu waxay bixiyeen iyaguna haydin weydiistaan dalikum xukm ullahi yaxkumu baynakum wallahu caliimun xakiim ilaahay go-aankiisu waa kaa wain faatakum shay-un min azwaaji ila kufaar haddii dumarkiina qaar ka mida ay u cararaan gaalada oo islaamka ay ka ridowdo oo gaalo ay u gasho fa caaqabtum dabeetana gaaladii ciqaabtaan oo ka adkaataan fa aatu ladiina daabad aswaajuhum fa aatuu waxaa siisaan aladiina daabad aswaajuhum raggii dumarkoodu ka tegeen ninkii muslimkaa gabadhiisu ay ka baxsatay waxay u celisaan mila maa anfaquu wixi ay siiyeen oo kale waar hebel tii kaa baxsatay lasoo heliya waa addoone wixii kaaga baxay waa kan meherka wattaquu llaha aladii antum bihi mu'minuun ilaahii aad rumaysnaydeen ka cabsada marka arrintaa labadaa aayadood ee suurat lmumtaxina waxay tilmaamayaan inaanay xalaalis u ahayn dadka gaalada ah iyo muslimiinta guurkooda muwaalaadka xidhiidhka ay mu'miniintu leeyihiin waxaa ka mid ah inay isguursan karaan baraaga beri noqoshada gaalada laga beri noqonayana waxaa ka mid ah inaynaan isguursan karin macnaha ismana guursan karno ismana dhaxli karno waynaan isla jaan qaadi karayno kala ummad baynu nahay waxaa dadkii gacalaa isdhaxla dee gacal ma nihin gacal ma nihin oo ilaahay buu diiday innaguna ilaahay baynu ka agdhowna gacaltooyadaasi waxay keenaysaa inaga go-day in sidoo kale aynaan isguursan karayn marka hablaha ayaan loo guurinin gaalada waxaa dhacdo mushkiladaha ka mida wakhtiyadan dambe waxay yidhaahdaan waanu islaamnay dadkeenna xalka ah soomaalida weliba ku badan yihin marka waxay odhanaya waanu islaamnay mid buu jeclaanaya ama yaro sheekaysanaya dabeetana wuxuu odhanayaa waan ku guursanaya mee diinta iyadaana golayn oo maxay odhanaysaa dee waa inaad islaamnimo muujisataa dee muujistayba maxay yeelaysaa halka loo meheriyo ayuu kiniisadiisii halkii ka wadaya waa dhibka dadka haystay ka mid tahay dhibka dadkii haysta ayay ka mid tahay ninkii gaalnimadiisii wuu iska wadaya marka horeba dadku dee diin ma haystaan oo iimaan baan jirin ta kristanka laftigeeda ma rumaysta wuxuu rumaysayay qofkii ma leh marka mushkilaadba kuma laha hadduu idhaa tanaan galay iyo hadduu idhaa tanaan galay dabeetana inantii mid aan la garanayn meel uu ku kayroofsan yahay adugu aan islaamnimadiina ka dhabahayn baa guursanaya dhibkaasaa jira aayaadkani waxay ka warramayaan dad soo islaami jiray oo dumar ahaayoo maka ka iman jira oo madiine nabiga ugu iman jiray ilaahay iska hubsada buui famtaxinuuhun bal imtixaana inuu ka dhab yahay shahaadada iyo iimaanku iyo in kale iminkana sidii un baa loo imtixaanay ninkan isaga ah inay islaamnimadani ka dhab tahay iyo inuu inanta ku doonayo inuu inan doonayo inuu inaga guursado oo islaamnimadiisa inanu ku doonayo iyo inay ka dhabtay dee famtaxinuuhunadaasuba u taala berigaa hore ilaahay baa cadaaladda ilaalinaya waxba yaan adduunya laydinku tar sheegan waxba yaan la odhanin muslimkii baana dhacay hadday gabadhi soo islaamto gaalkii daba taagnaa waxaa la leeyahay tani xalaalkuma aha way kaa go-do ilaahay baa ihi laahunna xillun lahum walahum yaxilluuna lahunna xalaal isuma hidin maxaa xoola kaa baxay wuxuu leeyahay boqol waxaan siiyey toban geela intaasoo mehera iga haysa intaasoo adduuna iga haysa waar hebelow adaa islaantii guursado meeleeyey soo maaha u celi xoolihiisa gaaliyuu waxba inoogu tar sheegan gaalo wax kalen isku qabsanada adduunyayuu inoogu tar sheegan maayo intiisii baa loo celinaya wakaa walaa tumsikuu bicisami lkawaafir waxay inoo sheegaysaa haddii xataa dumarkeennu gaalo gaaloobaan allaha ka haye eh ta gaalowda iyadana waa ka hadhaynaa islaamnimadii baa lagu kari waayey waa way furantayba middan oo halkan kula joogtaa diintii baa cayday ama ninkii baa diintii caayay mar haddii midig gaaloobay labadoodii oo murtad uu noqday khalaas waa go-ay meherka meherkay isku qabeen diintii buu caayay ilaahay buu caayay rasuulkuu caayay malaa'igtuu caayay waxaan cayn lahayn buu caayay waa wixii wax ugu mehersanaayeanba diin bay wax ugu mehersanaayeen waa kan xadhiggii jaray khalaas hadday diinta cayda iyana furanta marka ilahay wuxu uhi walaa tumsikuu bicisami lkawaafir cismadu waa xilaha naag kaafirada xilaheed waxba haysanina xilo xilatu kaafirada ha haysanina maxaa la yeelayaa hadday gaaladiiba ku biirtayna oo kuwaaba dhinaca ay ka raacday wasaluu maa anfaqtum walyasaluu maa anfaquu dee ha ydin siiyaan wixii iyaguna ila idinka idinkuba u celinaye iyaguna ha idiin soo celiyaan meherka waa haddii dee laba afgaranayo haddii kalena waa la yskaga hadhayo haddii qayb ka midi gaalada ku biirtana waa arrin kale oo iyaduna maalan mid baa ridowda muslimkay ka tagtay gaaladii baaba laga xoog batay iyadiina waa lagu soo qabtay ninkii muslimka ahaa dee maanta xalaal umaha addoommaha iyadu ka mid tahay waar islaan weyde adduun maxaa kaa buxun baa laodhan adduunkiisi baa muslimkii loo celin ilaa ma haddii gaalada lagu soo qabtay addoomyaday ku biirtay wain faatakum shay-un min aswaajikum ila alkufaari facaaqabtum faaatuu aladiina dahabat aswaajuhum dadkii dumarku ka baxsadeena muslimiinta aha waxaa siisaano mila maa anfaquu wixii kaga baxay un siiya gaalkana wixii kaga baxay baa la siin kan muslimkaana tii ridowday wixii kaga baxay baa loo celin adduunku halkiisii ha maro marka waa cadaalada qur-aanka ilahay cadaaladu ilaalinaya subxaana wa tacaala gaalka dil gartiisa sii haddii dil idinka dhaxeeyo oo dagaalamaysaan iska celi laakiin waxba wixii kale xuquuqahe la isku leeyahay ama sharci iyo daw uu leeyahay waa la siinaya taasi waa mid weeye aayaddan suuraddu ay ku dhammaanaysaana wuxuuna sheegaysaa iyaduna baycatu nisaa baycada loo yaqaano oo nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamka raggana wuu kula heshiin jiray dumarkana wuu kula heshiin jiray heshiiska islaamka marka la saxeexayo ee dumar lala gelayo sidaanaa loo saxeexi jiray arrimahana heshiis laga qaadi jiray yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almuuminaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna biاllahi shaya walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahuna walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihina waarjulihin walaa yacsinaka fii macruufin fabaayichuna wاstaqfir lahuna allah ina allaha kafuuru raxiim intaasaa isdaba taada dadkii mu'miniinta ahaayo marka nebi maxamed oo markay ku yimaadaan dumar ilaahay rumeeyey iyagoo kugula heshiinaya inaana ilaahay u sharigeeni waa kow gaalnimo waa la dhaafay waa tawxiid xaqiijinta inaanay waxadin tuugadu wax aada u foolxun wey mujtamacu isma aamin waxa ka luma deganaanshaha hadduu qofba qof iska eego tuugo kula taalo lagama tabaysta baa layidhi kani kanuu iska eegayaa kanina kan kaleu iska eegayaa qalbiguba ma deganaba deganaashibaa lumaya walaa yazniina inaanay sinaysanin haddii gabadhii sina looga shakiyo oo inantii sina looga shakiyo oo mujtamacii sina looga shakiyo meeshuba wada waswaasaysa meeshuba marka dambena waa la iswada dilaya wuu soo eegay wuu agmaray wuu u galay waxaasaa imanaysa dabeetana waa la iswada dilaya walaa yaqtulna awlaadahunana arrin ay samayn jireen baha carruurtooda waa inaanay layn way iska soo ridi jireen ilmaha intay dee u cabbaan sidaan imikaaba aboshanka waxaan la ydhaha isugu sameeyaan ilmihii arsaaqad bay uga warwari jireen way iska soo ridi jireen iminkaba combyutar yarun bay saaraano hadduu ina noqdo way soo ridaan gaalada qaarkood jina iyo ha u badnaadaan barigee ilaahay waxay guursadaanba waayeen marka iimaan xumaday ka mid tahy iimaan la-aantai iyo islaamnimo la-aantay ka mid tahy iyadoo adduun laga cararayo iyadoo ceeb laga cararayo iyadoo la isleeyahay nolol baa cidhiidhi kugu noqon maya qof ilaahay abuuray xaaraan wey lama taaban karayo la dili kari maayo haddii ma naf ruuxda lagu abuuro isaga iyo hooyadii waa isku mid dhakhtarna ma soo ridi kara iyana ma soo ridi karto walaa yaatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihina wa arjulihin been abuuradkana ha iska ilaaliya ilmo kani dhalay ayay odhan jireen ku kalaa dhalay ilmo laga yaabo inay ku garcatay ayay leedahay hebel baa meher igaga dhalay waa been abuurad mid meher laga dhalay bay leedahay mabuu dhalin isagu waa been abuurad walaa yacsinaka fii macruufin umucadiya waxay ku fasirtay wax macruufana waa inaanay nebiga kugu caasiyin wax samaahood farto waxay tihi waa inaanan qaylinin wuxuu nebigu heshiis naga qaado macruufka ka mid ahaa qofka dhintay inaydaan u barooran baroorta aada waataynu maalintii dhood banayna qaylada aada u dheeraan jirta marka nebigu wuxuu yihi ilaahay qadarkiisa rumaysto qofka dhinta aada ha ugu qaylinina oohin uu ilmeeyo qofku mooya baruurta joojiya sidaas sidaa markaa guudgeed guud ahaanba alla wuxuu kusoo ururiyuun inay kala duwan yihiin dadka muslimka ah iyo dadka gaaladii yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallow qawman qadiba allahu calayhim qad ya-isuu min alaakhira kamaa yasal kufaaru min asxaabi lqubuur laa tatawallow gacal ha ka dhiganina qawman qadiba allahu calayhim qola ilaahay u cadhooday qad ya-isuu min alaakhira aakhiray ka quusteen kamaa yasal kufaaru say gaalada uga quusteen min min asxaabi lqubuur dadka xabaalaha marka tawalligaana waa inagaa soo fasirnee xuquuqdii dadka muslimiinta ah ay lahaayeen hasiinina gaalada gaalku hab gaaroo loola xidhiidhaa buu leeyahy muslimkuna hab gaaroo loola xidhiidha muslimka habkii loola xidhiidhayay gaal yaan loola xidhiidhin ee gacaltooyadii muslimku lahaa yaan la siinin kuwan waxay ka quusteen aakhiro qad ya-isuu min alaakhira kamaa yasal kufaaru min asxaabi lqubuur aakhiray gaaladu ka quusteen waa runtoo waa runoo dee aakhiro ma rumaysta liiska uguma jirto wax aakhiro la yidhaahdo ilaahay oo la ortago xisaab janno iyo naar iyo qubuur waxaas agtoodana idinkuna intaasay intaasaynu inaguna diyaarunahay oo inuu halgamaynaa inu usii soconnaa inaynu si hagaagsan ilaahay u hortagno gaaladu siday uga quusteen min asxaabi alqubuur oo gaalada way ka quusteen asxaabu alqubuuroo kuwani dib usoo bixi maayaan bay idhaah ama way ka quusteenoo waxa ixtiraama agtooda qof qabri galay kama leh innagu laakiin waxaynu aaminsannahay qofka muuminkii inuu soo baxayo waa mid waxaynu ixtiraamaynaa dadka xabaalaha gala oo nebigu waxau idhi kasru cadmi almayt ka kasrihi xay qofka dhintay laftiisa oo la jabiyo maydka dhintay laftiisa oo la jabiyaa waa sugan yahay xadiidkaas waxay la mid tahay ka nool oo laftiisa la jabiyey qof nool siday dhibaato kuula tahay inaad lafihiisa jajabiso qofka dhintay qolfoofkiisa inaad jajabisaana waa la mid haddaad kan dareemaysay kanna dareen waa saas oo kale ixtiraam buu leeyahy qofka muuminkii xayan wa mayitan isagoo nool iyo isagoo dhintayba sida kuwan kama quusanayno waayo markaa ixtiraamkiisaasi baa la siinayaa aakhirana inuu ruma inuu soo baxayo la abaal marinayaa baynu rumaysannahay marka waa kala duwantihiin waa kala duwantihiine muwaalaadkaa iyo xidhiidhkaa idinka idinka dhexeeya iyuu idin dhex maray iyaga iyaguna waa ummad idinna ummad baa tihiin haddii lala xidhiidhayana si gaara ayaa loola xidhiidhaa oo sokaysa oo aan gaadhsiistayn gacaltooyada dadka muslimiinta ah waaya ilaahay soonkeena ha aqbalo soonkiiyo salaada iyo qur-aankiiyo dikrigiiyo diintaba allah inaga aqbalo iyo camalkiiyo cibaadada ciidana allah inau gaadhsiiyo nabadgeliyo sala allahu calaa nabiyina maxamedin ali waslm